bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu عlى rasuuli اllah salى اllah عalayh وعlى آlihi وصaxbihi وslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlأcmaali lima tuxibhu watarضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo soddonaad ee suuratu الracdi waxaanu ku joogaa aayadda sideed iyo tobnaad ee suuratu ibraahim allah waxau ihi subxaanah مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار آيداس إلهي تبارك وتعالى وحوكت المامي صفة الجنة وعاقبة الفريقين صفة يتلمانت أي جنة لذهي iyo labada qole ee ahlu jannaha iyo ahlu naarka qolo walba halka cidhibtoodu ay ku dambaynayso gaalada iyo mu'miniinta waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga waramay aayaadkan xaqaa'iqun can irusul wa ihbaatu naskhi fi laayaat xaqaa'iqda rususha calayhim asalaatu wassalaam iyo inay basharka oo kale uun yihiin xagga sifaadka iyo taranka iyo guurka iyo cuntada iyo cabbitaanka iyo waxyaabaha la midka ah oo ay kaga duwan yihiin uun dadka waxyiga samaawiga ah ee xagga sare kaga soo degaya walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaaja waduriyah wamaa kaana lirasuulin an yaatiya biaayatin ila biidni illaah likulli ajalin kitaab yamxu allahu maa yashaau wayuhbit wacindahu ummu lkitaab waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay suuradda ibraahim bilowgeeda ana alqur'aana alkariima munazalu min cindi illaahi caza wajal waxaa allahu tilmaamay qur'aanka kariimka inuu munazal yahay iyo muhimadda qur'aanka loo soo dejiyay inay tahay in dadka lagu hanooniyo oo lagu hagaajiyo oo lagu islaaxiyo alqur'aanu munazalu min cindi illaah wa muhimatuhu alhidaayatu walbishaaratu lilmu'miniin wa tahdiidu lkaafiriina bih aliflaam ra kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuuri biidni rabbihim ilaa siraati alcasiizi alxamiid suuraddan ibraahiimna waa makiya aayaadkeeduna waa laba iyo konton aayadood xuruufteedu waa saddex kun afar boqol iyo soddon iyo afar kelimaadkeedu waa siddeed boqol soddon iyo kow waxaa kaloo bilowga suuraddan rabbi uu ku tilmaamay lisaanu rusuli wa wadiifatuhum rususha afkooda iyo lisaanka lagu soo diri jiray iyo muhimadda loo igmaday iyo xilka saaran wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmih liyubayina lahum waxaa alla uu tilmaamay rasuul walba qoomkiisa afkooda in lagu soo diri jiray si uu dadka ugu caddeeyo waxa uu la yimid iyo waxyiga munasalkee lagu soo duldejiyey waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay suuraddan ibraahim bidaayadeeda qisatu nabiyillaahi muusa calayhi asalaam maca qowmih walaqad arsalnaa muusa biaayaatina an akhrij qowmaka min aldulumaati ila annuur wadakirhum biayaami illaah ina fii dalika laaayaatin likulli sabaarin shakuur waxaa kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay bilowga suuraddan bacdu anbaa'i lumami asaabiqa wararkii ummadihii hore wax ka mida ayaa lagu ishaaray alam yaatikum naba'u aladiina min qablikum qowmi nuuxin wacaadin wahamuud waladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allah jaaءathum rusuluhum biاlbayinaat faraduu أydiyahum fi afwaahihim waqaluu ina kafarna bima ursiltum bih waina lafii shaki mima tadcuunana ilayhi muriib aayaadka u dambeeya waxaa alla ku tilmaamay darbu lmathal liacmaali اlkufaar mathalu aladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi اlriixu fii yowmi caasif laa yaqdiruuna mima kasabuu calaa shay dalika huwa adalaalu lbaciid waxaa alla halkaa ku bayaamiyey gaalo waxay camal adduunyada ku sameeyeen inuu baaba' noqday iyo halbacaad lagu lisay waxaan raad iyo hamaro lahayn oo aakhiro aanay ku badbaadayn allah waxa uu ihi subxaanah mathalu ljanna jannada tilmaanteedu allatii tilmaanta allatii jannadaasoo wucida loo yabooho loo ballanqaaday almuttaquuna kuwa alla ka baqa jannada mutaqiinta loo ballanqaaday tilmaanteediiyo sifadeedu waxa weeyi tajrii waxa qulqulaya min taxtiha hoosteeda al anhaaru wabiyaal markaa sidaa markaynu maray waxaa jumlada tajrii baynu khabarka ridnay mathal ilna waa mubtade-e laakiin waxaa ka fiican in khabarka mubtadaha lasoo qadaro sida jalaaludiin asuyuudiba jalaaleynka uu kusoo qadarayo oo la yidhaahdo mathaluljannati jannada tilmaanteedu allatii jannadaasoo wucida loogu ballanqaaday almuttaquuna kuwa alla ka baqaa fii maa naqusu calaykum waxaanu idinka warrami doonno ayay ku sugan tahay sifadaas oo waa maxay tajrii min taxtiha waa la bayaaminayaa tajrii waxa qulqulaya min taxtihaa hoosteeda al anhaaru wabiyaal noocyo kala duwan oo malab leh oo biyo leh oo caano leh oo khamro leh afartii noocee suuratu moxamed lagu tilmaamay mathalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maain gayri aasin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أفرت هلك لقت المامي أي أنهارتنا أي كدعيا تجري وحق القلية من تحتها هوستيد الأنهار وبياشا ساق القلية أكلها وحشنذا إيا بساتين تالقعنيا أكل وفعل أو بمعنى مفعول أي ما يؤكل فيها waxaa jannooyinkaas ama jannada laga cunayaa daa'imun waa mid joogto ah oon marna lagaa jaray wa dilluhaa hadhkeeduna ay daa'imun usoo qadar khabarka isaguna waa joogto oo lagaa jari maayo waayo dee cadeed ku soo baxaysoo nasakhasa ama zuulinasaaba ma jirto falaa taraa fiiha xaran walaa barda kulayl iyo qabow midna ku arki maysid jannada alla waxau idhi tilka taasi taa la soo tilmaamay oo jannada tilmaantaa leh cuqba aladiina ittaqow cuqba aladiina kuwii cidhibtooda wanaagsan weeyi kuwaasoo ittaqow rabbigood ka baqay jannada tilmaantaalihi waa kuwii adduun yacni waa kuwii markay adduunka joogeen ilaahooda ka baqay cidhibtooda weeyaan halkay ku dambaynayso wa cuqba alkaafiriina gaalada cidhibtooda dambena annaaru naar weeyaan ciyaadan billaah kol haddii jannadu ay daa'im tahay ehelkeeduna waa daa'im oo meelna uga diga rogan maayaan ama duugoobi maayaan waaladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba ay ilkutuba waa jinsulkutub oo ashaa jinsiye ah kuwaannu kutubtii hore siinay waa culimmadii ahlu kitaabka kuwoodii mu'miniinta ahaa ee rumeeyey kutubtana yaqaanay waaladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba ay ilkutuba kutubtii hore kuwaanu siinay culimmadii ahlu kitaabka yahuud iyo nasaara sida cabdilaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo kuwii la midka ahaa ee nebigii hore iyo kitaabkii horena rumeeyey nebi moxamed markuu yimidna raacay kuwaasi yafraxuuna way ku farxayaan bimaa kii unsilo lagugu soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow waayo wuxuu waafaqayaa oo u markhaati kacayaa waxay hore u hayeen ama ay u yaqaaneen ee kutubta hore wa min alaxsaabi gaalada isa soo bahaysatee cadaawadda nebiga iyo diinta isku soo bahaysateena waxaa ka mid ah man qaar baa ka mida yunkiru diidaya oo inkiraya bacdahu ay bacda haada almunazal kaa lagugu soo dejiyey qaar ka mid a ama badhkii kuwa diidaya oo beeninayaa ka mida gaalada isa soo bahaysatay oo waaba gaalo oo waa beeniyeen maxaa loo kala saarayaa qur-aankee loo leeyahay badh ka mid a waayo qur-aanku waxyaabuhu ku soo degay dee waxay ogol yihiin oy rumaysan yihiin oo qur-aanku ka hadlay oo badan baa ku jiray marka wax fara badan oo qur-aanka ku yimid oy iyaguna aaminsanaayeen baa dee jira marka waxaa la tilmaamayaa intay diideen oo towxiidul uluuhiya ugu horeeyo ileen rubuubiyadaba waa rumaysnaayeene qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow innamaa umirtu waxaa aniga lay faray un an acbud allaaha ilaahay keligii inaan caabudo oo walaa ushrika aanan cidna la wadaajin bihi ay bicibaadati cibaadadiisana cid kale aanan la wadaajin ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa adcuu ay adcu nnaasa dadka aan ugu baaqayaa wa ilayhi ay ila allaah ilaahay xaggiisa uunbaa ma'aabi ay marjicii noqodkaygu ahaaday oon u noqonayaa wakadalik ay kamaa anzalna alkutuba asaabiqa sidaannu kutubihii horeba u soo dejinnay oo kale ayaa anzalnaahu qur'aankanna aannu u soo dejinnay xukman xaal uu yahay xukum dadku ay ku kala baxayaan oo ay isku xukumayaan xukumkaasoo carabiyan af carabi ah oo luqo carbeed oo saafiya ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin walain ittabacta haddii aad raacdo nebi muxamedow waa fardan wa taqdiiran bal kaba soo qaado marnaba dhici mayso waa ma dhacda eh haddiiba se ay dhacdo walain ittabacta haddii aad nebi moxamedow raacdo ahwaa'ahum hawooyinkood iyo rabitaankood iyo waxa ay doonayaan bacda maa kii dabadii jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiga ah cilmigaa kuu yimid dabadii haddaad iyaga hawadood iyo waxay doonayaan raacdo maa laka kuuma sugnaan nebi moxamedow min allah ilaahay xaggiisa kaagama sugnaanin min waliyin mid kuu gargaarow arrinkaaga tawalliya iyo walaa waaqin mid cadaabkiisa kaa celiyaa toona kuuma sugna oo kaa ilaalin kara wa iyaaka acni wasmaci yaa jaara nebiga waa lagu soo halqabsanayaa oo amarka waa la marinayaa ciddayse loo quusgoynayaa waa innaga laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam marnaba ma dhacayso inuu hawadooda raaco waa mustaxiil wa kadalika anzalnaahu xukmaa jamalku waxau odhanayaa ama waa xaakiman bayna annaas waxaanu soo dejinnay qur-aanka xukman ay xaakima in isan faacil lagu awilo mastarka oo laydhaa isagoo ah mid dadka kala xukumaya oo kala saaraya ama in mastarkiisa lagu daayo oo lamaa kaana sababan lilxukmi bayna annaas jucila nafsu lxukmi cala sabiili lmubaalaga mar hadduu yahay isagu sababta dadku ay ku kala baxayaan ay u xukun tegayaan ayaa waxaa laga yeelay xukumka cayntiisii ama laftiisii xeel dheeraansho iyo mubaalaqo darteed oo mastarka macaanida macaanidiisay ka mid tahay in shayga loogu tilmaamo lilmubaalaqa oo rajulun caadilun waxaa ka xeel dheer cadlun waaba cadaaladda lafteedii oo socota marka qur-aanku waa xaakim waxaa ka xeel dheer xukman waaba xukunka laftiisii walaqad arsalnaa rusulaa wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray rusulaa rusul min qablika adiga hortaa nebi moxamedow wajacalnaa waxaananu u yeelay lahum iyaga aswaajan xaasas iyo waduriyatan ubad wamaa kaana uma ahaanin lirasuulin rasuul oo suurtagal uma aha an yaatiya inuu la yimaado rasuulku biaayatin aayad iyo mucjizo ilaa biidni illaah ilaahay oggolaanshihiisa iyo amarkiisa mooye likulli ajalin muddo kasta oo la qoondeeyey waxaa u sugan kitaabun kitaab lagu qoray oo aanay dhaafayn yamxu llaahu ilaahay waa tirtirayaa maa yashaa waxa uu doono wa yuhbitu waa sugayaa wuxuu doonana wa cindahu ilaahay agtiisa waxaa ahaaday ummulkitaabi kitaabkaa la soo sheegay asalkiisu alle agtiisuu yaallaa oo lowxulmaxfuudka ah ama ashwaa jinsiya ee ummulkitaabi ay ilkutub kutub oo dhan asalkeedu waxa uu yaallaa ilaahay agtiisa aayaddan ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala haddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu yahay bashar dee sida dadka u guursanaya oo u tarmaya oo u cunaya oo u cabaya oo suuqyada u soconaya dee arrintaasi arrin uguba oo nebi moxamed uu ambiyada kale kale kala soocnaa ma aha laakiinse waa wax soo jireena oo ambiyadii horeba dee basharkaasunbay ahaayeen guursanaya ee tarmaya ee sida dadka u dhaqmaya waxayse dadka kaga duwanaayeen uun waxyigaa lagu karaameeyey rabbi uu ku soo dejiyey waqaaluu maa lihada arasuuli yaakulu acaama wayamshi fi laswaaq lowlaa unzila ilayhi malakun fayakuuna macahu nadiira aayaddaa kale waa kuwii ku lahaa sida rabbi uu kaga warramay waa maxay rasuulkani cuntada cunaya suuqyada soconaya way la yaaban yihiinba miyaa malag lagu soo dejiyo la socda oo waxa weeyaan dige u markhaati kacayo mar walba la socda ah ma la soo raaciyo ilaahay markaa wuxuu tilmaamayaa in sunnadiisu horeba ugu dareertay rususha uu soo dirayo inay basharkaa ka mid yihiin sifaadka iyo tilmaamaha basharka lagu yaqaana ay ku dhaqmayaan oo ay leeyihiin laakiin waxay dadka kaga wen yihiin ama kaga sarreeyaan ay tahay uun waxyiga samaawigae alla uu ku soo dejiyey waxaa la tilmaamay rasuul inaanay marnaba suurtagal u ahayn isagu aayad inuu la yimaado ilaahay oo ku soo dejiye mooyaane laa aaya tansiiliya walaa takwiiniya mid kowni ah iyo mid tansiiliya iyo mucjiso khaariqulcaado ah midna rasuul lama iman karo ilaah oo ku soo dejiye mooyaane waxaa la tilmaamay likulli ajalin kitaab wakhti kasta oo la qoondeeyey kitaab lagu qoray inuu leeyahay oo jalaaleynku waxaa u odhanayaa likulli muddatin kitaabun maktuubun fiihi taxdiiduh muddo kastoo la qabtay haddii mucjiso loo qabtay inay timaaddo haddii cadaab loo qoondeeyo wakhti go-aan inuu soo dego hadday tahay ajasha iyo cumriga insaanka iyo aadamuhu u marayo wax kastoo muddo loo qoondeeyey kitaabu ku qoran yahay buu leeyahay oo lagu xadiday xilliga loo asteeyey aanu dhaafayn marka likulli ajalin kitaab ay likulli muddatin kitaabun maktuubun fiihi taxdiidu waxaa odhanayaa jamalku haadaa raddun haadaa raddun liisticjaalihim alaajaal walacmaara wa ityaana almucjizaati waalcadaab waxay tani raddi ku tahay oo lagu inkirayaa degdegsigii gaaladu ay degdegsanayeen arrimahan oo ajasha loo qabtay ay lahaayeen iminka keen haddaad hayso mucjizaadka ay lahaayeen hadda la kaalay aayad cadaabkay degdegsanayeen oo yastacjiluunaka bisayi'ati qabla alxasana waataynu xalay soo maraynay markaa degdegsigaa ay degdegsanayeen arrimahaas ayaa lagu radiyey oo la yidhi likulli ajalin kitaabun wax kastoo wakhti xadidan loo qoondeeyey kitaab buu ku qoran yahay oo xilligiisa dhaafi maayo waxa uu jamalku odhanayaa waalmuraadu bilkitaabi suxufu lmalaa'ika waxaa looga jeedaa kitaabkan horena xaashiyaha iyo waraaqaha ama saxaa'ifta malaa'igta gacanteeda ku jira malaa'igtu ay hayso kitaabka dambe ee wa cindahu ummulkitaabna ummulkitaabkana waxaa looga jeedaa lowxulmaxfuudka ilaahay agtiisa yaalla yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit iyadana laba qowl unbaa ugu muhiimsano in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa maxwiga iyo ihbaatkan waxa la tirtirayo ee la masaxayo iyo waxa la sugayo waxaa looga jeedaa saxaa'ifta ay malaa'igtu gacantooda ku hayso waxa ku qoran dee qofka cumriga la siin doono arsaaqadiisa iyo waxyaabaha ku dhici doona markaa waxaa jira waxyaabaha qaarkood oo ilaahay u xukumay ama u qadaray ama u sharciyeeyey in haddii waxaa la sameeyana ay siyaadayaan haddii kalena aanay siyaadayn oo tusaale ahaan xaashida malagu hayo waxa ku qoran qofkaa hebel cumrigiisu waa intaa hadduu sadaqo bixiyo ama uu qaraabo xidhiidhiyo ama uu waalidkii u samafalo ama acmaasha qaarkood u sameeyana cumrigu waa siyaadayaa tusaale ahaan saasaa xaashidii ku qoran ay malaa'igtu haysay markaa ruuxii dee markuu wixii sameeyo tii hore dee waa laga masaxayaa tan dambaana loogu sugayaa ee siyaadada ah markaa waxaa isbedbedelayaa ee waxna laga masaxayo waxna lagu sugayaa waa suxuftan ay malaa'igtu gacanta ku hayso ee maaha lowxulmaxfuudka waayo lowxulmaxfuudka alla ag yaalla waxa ku qorani laa yatagayar walaa yatabaddel ma doorsoomayo mana bedelmayo oo waxaan halkan lagu qorayo ama lagu sugayaa horu ugu sugnaa lowxulmaxfuudka oo isaga waxna laguma daro waxna lagama dhimo laakiin saxaa'iftan malaa'igta ayaa taqyiirka iyo tabdiilka iyo siyaadadu ay gelaysaa oo tusaale ahaan xadiidkii saxiixaynka xadiidu anas nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi man axaba an yubsata lahu fii risqi wa yunsa'a lahu fii aharih falyasil raxima ruuxa jeclaada in risiqiisa loo ballaadhiyo raadkiisa iyo cumrigiisana loo dibdhigoo loo siyaadiyo waa ajasha eh iyo cumrigii eh dee qaraabadiisa ha xidhiidhiyo xadiidku markaa wuxuu tilmaamayaa acmaashaas in arsaaqadana lagu ballaadhiyo cumrigana lagu siyaadiyo dee acmaashii markuu sameeyo siyaadadii baa loogu qorayaa oo halkii lagu bedelayaa cumrigii hore ku yaallay ilan wuxuu ku kordhi lahaa buu sameeyey kaa uu sameeyee loogu kordhiyeena horeba lowxulmaxfuudka waa ugu qoraa oo halkaa laa yusaadu walaa yunqas waxna laguma kordhiyo waxna lagama dhimo kaasi waa qowl oo yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit in loo jeedo saxaa'ifta ay malaa'igtu hayso ayaa ilaahay wuxuu doonana ku kordhinayaa wuxuu doonana ka nuqsaaminayaa ama uu ka tirtirayaa qowlka kalena waxa weeye in looga jeedo yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit annasku fi sharaa'ici fi lkitaab sharaa'icdii kitaabka ku sugnayd qur'aanka iyo kutubihii horeba in la nasikhi karo oo tusaale ahaan kitaabkeennan qur'aanka oo kale dee sharaa'icda iyo faraa'iddu alla soo dejiye wax ka mid a inta meesha laga saaro wax kale in lagu beddelayo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw midliha marka waa naskhigii dee sida istiqbaalu beyt ilmaqdis loogu beddelay waxa weeyaan istiqbaalu lkacba sidoo kale ciddatu lmutawafaa zawjuha oo sana kaamila ahayd loogu beddelay dee arbacata ashhurin wa cashra iyo tusaalooyinka la mid ah oo dee naskhigu qur'aanka dhexdiisa waa dhacaayo dee waxaad arkaysaa xukum la nasakhay oo xukum kale lagu nasakhay oo aayaadkii qur'aanka oo laysku nasakhayo marka yamxu llaahu maa yashaa wixii faral ama xukun ilaahay kor yeelayo wa yuhbit iyo waxa uu ku bedelayo naskhiguna dee waa arrin sharci oo ilaahay kitaabkiisa ku tilmaamay xaqna ah gaaladaana nebi moxamed waxay ku ceebeeyeen oo ay yidhaahdeen maalinba wuxuu doono ina amrayaa marna waxaynu odhanayaa baytulmaqdis baa la qaabilayaa marna maka markaa wax loo waxyooday maaha isagaa siduu doono samaynaya waxaa markaa lagu inkiray isbeddelka iyo naskhigu xagga rabbi inuu ka imanayo oo wax moxamed isagu uu bilowday aanu ahayn imaamu lqurdubi oo kale wuxuu odhanayaa likulli ajalin kitaabun ay likulli amrin qadaahu allaahu kitaabun cinda allah yacni arrin kastoo alla uu xukumo uu qadaray wuxuu leeyahay kitaab uu ku qoran yaho lagu qoondeeyo hore loogu sugay likulli ajalin muddo kasta iyo wakhti kasta waxa uu leeyahay kitaabun kitaab lagu qoray oo lagu xadido aanu dhaafayn yamxu llaahu ilaahay waa tirtiraa maa yashaau waxa uu doono wa yuhbitu waanu sugaa wuxuu doono wa cindahu ilaahay agtiisuu ahaaday ummulkitaabi kitaabkaa hore oo saxaa'ifta malaa'igtu ay haysa ah asalkoodu looxul maxfuudku alla agtiisuu yaallaa marka kitaabka ka hore loo celiyo haddii asha jinsiye caama laga dhigana wa cindahu ilaahay agtiisuu ahaaday ummulkitaabi ayulkutub kutubta oo dhan yacni kitaab kastoo wax lagu qoro asalkiisu ilaahay agtiisuu yaallaa oo waa lowxul maxfuudka allah waxau yihi waimaa nuriyannaka haddaanu ku tusinno nebi moxamedow bacda aladii kii qaarkii naciduhum aanu ugu goodiyanay cadaabka ah gaalada cadaabkaanu ugu goodinay wax ka mid a haddaanu ku tusno oo adoon nool aanu cadaabno dee fadaaka xasanun kaasi waa arrin wanaagsan jawaabka inta markaad soo qadarto aw natawafayannaka ama haddii aanu ku oofsanno ay qabla an nuriyaka maa wacadnaahum intaanaan ku tusin cadaabkaanu ugu goodinay haddaanu ku oofsannoonu ku dillana fa innamaa calayka korkaaga waxaa ahaaday uun albalaaqu gaadhsiin dee xilkaagiina waad gudatay wa calaynaa korkayaguunbuu ahaaday alxisaabu xisaabtooda dambe aakhirana oo adduunka haddaan lagugu tusin aakhiraba waad ku arkay cadaabkooda adduunkana waa lagu tusay cadaabkoodii oo maalintii beder iyagoo isa soo bahaystay oo isa soo urursaday dee rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo arkaya waa kii ku indhaqabowsaday cadaabkiiyo cuquubadii heshay ee toddobaatan madaxyaweyntoodiina la laayo dhegta dhiigga loo daray toddobaatan kalena nolol lagu qabsaday oo lagu qafaashay intii kalena ay cagaha wax ka dayeen waa cadaab adduunyo oo rasuulkaoo nool la tusay yowma badrin maalintii beder alla waxau idhi awalam yarow miyaanay arkayn kuwan gaaladee ree maka annaa annagu naatii inaanu u imanayno al arda dhulka nanqusuhaa xaal aanu ka soo nuqsaaminayno min atraafihaa cidhifyadeed iyo koonayaasheeda wallaahu ilaahayna yaxkumu waa xukumayaa oo laa mucaqiba wax ka daba tegi karaa uma sugna lixukmihi ilaahay xukumkiisa uu celin karaa wa huwa rabbi sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa mid ay dhaqso badan tahay aayaddan waxay culimmadu ku fasireen sida aysarkuba hoos uu ku tilmaamayo sharaxa hoose nanqusuhaa min atraafiha ay baladan bacda baladin bilfatxi wa dukhuuli lislaami fiiha wa intihaau shirki minha waxaanu arlada ka soo nuqsaaminaynaa dacalladeeda iyo cidhifyadeeda waa furashada ay islaamku dhulkii gaalada furanayaan islaamkiina uu gelayo shirkigii iyo gaalnimadiina ay ka dhammaanayso marka nuqsaantu waxa weeye dee dhulkii gaaladu waa soo gaabanaya oo waa soo yaraanaya oo maalinba beled iyo waddan baa laga qabsanaya ilaa laga wada qabsado dhulkii islaamkuna waa fidayaa waanu ballaadhanayaa beledkii islaamku marka nuqsaanu lardi min atraafiha waa dhulka gaalada laga furanayo ee daarta islaamka soo hoosgelaya mowdka culimmada iyo dadka khayrka badanna waa lagu fasiray nuqsaanu lardi min atraafiha arlada cidhifyadeeda ka soo nuqsaamaysa alla waxau idhi waqad makara way shirqooleen ambiyadoodii aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeye kuwan ree maka ummadihii ka horreeyey ambiyadoodii way shirqooleenoo waa dhakreen falilaahi alla unbuu u sugnaaday almakru shirqoolku jamiican xaaluu yahay dhammaantii bilmacnaa laa yanfudu almakru ilaa biidnih kaa'inan man kaan macnuhu waxa weeyaan shirqool iyo dhagar fulaysa oo dhaqan gelaysaa ma jirto ilaahay oo idmo oo oggolaada mooye ilaahayna ciddii makrida ee diintiisa iyo ehelkiisa dhagartana ilaahay baa dhagraya oo magartay dhigeen tuka daran ku dhufanaya wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriin waana sifatu madxin wa kamaal ilaahay markuu makrinayo uu dhagrayo kuwa diinta iyo rasuulka dhagraya ee makriga u dhigaya kamaal iyo waxa weeyaan madxi weeyaan waana sifaadka muqayadka lagu qaydo in ilaahay tabaaraka wa tacaala ku sameeyo u ku ciqaabo cidda samaysa oo yamkuru biman yamkur wayakiidu biman yakiid wayastahzi'u biman yastahzi yaclamu waa og yahay rabbi maa tagsibu waxay kasbanasay shaqaysanayso kullu nafsin naf walba waseyaclamu waa ogaan doonaan alkufaaru kuwa gaaladii liman cidda ay u sugnaatay cuqba daari daarta dambe aakhiro cidhibteeda wanaagsan cidda leh gaala way ogaan doonaan maalinaan maanta ahayn oo indhahooday ku arki wayaquulu waxay odhanayaan alladiina wixii kafaruu gaaloobay waxay odhanayaan lasta maad ahaan nebi moxamed ow mursala mid la soo diray maad ahaanin qul waxaa tidhaha kafaa billaah allah iigu filan shahiidan mid markhaati fura beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdeenna mid inoo kala markhaati fura oo risaaladayda runnimadeeda ka markhaati kaca allah iigu filan subxaanah waman iyo cid baa markhaati iigu filan cindahu agtiisa u ahaaday cilmulkitaabi ay ilkutubi kutubtii samaawiga haydee hore cilmigooda cidda hayse agtooda u ahaaday ayaa markhaati inay ii furta iigu filan waana mu'miniintii culimmadii ahlu kitaabkee rumaysay kii hore iyo ka dambaba sidii cabdilaahi ibnu salaam oo iyagaa ka markhaati kacaya rasuulnimadaydu inay run tahay oo tilmaantayda towraad bay ku hayeen waman iyo cid baa markhaati fur iigu filan cindahu agtiisa uu ku sugnaaday cilmulkitaabi ay ilkutubi kutubihii hore cilmigoodu agtiisa uu ku sugnaaday oo garanaya sida culimmadii mu'miniinta ahayd ee ahlu kitaabkii hore ee rasuulkana raacday sidii cabdilaahi ibnu salaam suuratu ibraahim makiya wa aayaatuha itnataani wa khamsuuna aayah bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamu raa allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya xuruuftaa wuxuu uga jeedo kitaabun ay haada alqur'aanu qur'aankani aynu akhriyaynaa kitaabun kitaab weeyi kitaabkaasoo anzalnaahu aan ku soo dejinnay nebi maxamedow ilayka adiga aan kugu soo dejinnay haada alqur'aanu qur'aankani kitaabun kitaab weeyi oo waa khabar mubtadiisi maxduufi aynu usoo qadaray kitaabka oo anzalnaahu aanu soo dejinnay ilayka adiga nebi moxamedow aanu kugu soo dejinnay maxaanu kugu soo dejinnay litukhrija si aad uga bixiso annaasa dadka min adulumaati madowiyada gaalnimada si aad dadka uga bixiso oo ila nnuuri iftiinka iimaanka aada ugu soo bixiso biidni rabbihim rabbigood oggolaanshihiisa iyo amarkiisana aada ugu soo bixiso ilaa siraati waxaad ka beddeshaa ila nuurida oo ilaa siraati alcasiizi ilaaha casiiskaee adagee khaalibka ah jidkiisa inaad u soo bixiso ayaanu kuugu soo dejinnay allihii casiiska ahaayee alxamiidi ayilmaxmuudi la mahadinayey allaha khaalibkee adag ee la mahadiyo jidkiisa toosan inaad u soo bixiso ayaanu kitaabka kuugu soo dejinnay inaad jidka allee toosan aad dadka ugu soo bixiso allaahi casiisulxamiidkaasoo allaahi allaah ah alladii allahaasoo lahu maa fi samaawaati marka allaahi waxaynu ka dhignay cadfu bayaan lilcasiis oo casiiskoo allaahi allaah ah waynu ku bayaaminay markaa casiiska waa laga bedeli karaa oo yacni waxaanu kuugu soo dejinnay inaad dadka u soo saarto ilaa siraati alcasiizi ilaaha khaalibkee awoodda adag jidkiisa inaad u soo bixiso dadka allihii alxamiidi ee la mahadinayey allaahi ilaa siraatillaahi ka bedelun siraati alcasiis alle jidkiisa inaad u soo bixiso dadka ayaanu kitaabka kuugu soo dejinnay alladii allahaasoo lahu maa fi samaawaati oo lafduljalaalaha aad ku sifayso qiraa'ada rafcad ee allaahu haddaad akhridana waa mubtade iyo khabar uun oo lafduljalaaluhu waa mubtade mawsuulkuna khabar oo allaahu alle alladii waa allah lahu uu sugnaaday maa fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo wamaa fi l ardi makhluuqaadka dhulalka dhexdooda ku sugan oo dhan waa allahay u sugnaadeen wa weylun hoog ayaa lilkaafiriina kuwa gaaloobay u sugnaaday oo min cadaabin cadaab xaggiibuu uga sugnaaday hooggu cadaabkoo shadiidin daran alladiina gaaladaasoo marka waan ku sifeeyey kaafiriinta haddaad khabar mubtadiisii maxduufi ay ka dhigtana hum aladiina waa kuwii gaaladu kuwaasoo yastaxibuuna jeclaysanaya alxayaata nolosha addunyaa ee liidata cala alaakhirati aakhira ka jeclaysanaya oo ka doorbidaya oo wayasuduuna ka hor joogsanaya dadkana can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ka duwaya oo ka hor joogsanaya oo wayabquuna doonaya haa jidkaa ilaahayna la doonaya ciwajaa qallooc ulaa'ika kuwaasi fii dalaalin baadi dhexdeed bay ku sugnaadeen baadida oo baciidin fog wamaa arsalnaa mabaanaan soo dirin min rasuulin ay rasuula rasuul maanaan soo dirin ilaa bilisaani qowmi ay ilaa mutalabisan xaal uu ku dheehan yahay mooyaane si kale umaanaan soo dirin bilisaani qowmihi qowmkiisa carabkooda isagoo ku dheehan oo ku hadlaya mooyaane maxaa carabka qoomkiisa iyo afkooda loogu soo diray liyubayina si uu ugu caddeeyo lahum iyaga maa yaxtaajuuna ilayhi min asharaa'ici ama maa ataa bih sida jalaalaynkuba uu soo qadarayo sharaa'icda iyo xaqa uu la yimid si uu ugu bayaamiyo dadka fa yudilu llaahu dabeed ilaahay waa hadlaynayaa man yashaa cidda uu doono wayahdi waa hanuuninayaa rabbi man yashaau cidda uu doonana wa huwa alla alcasiizu allaha qaalibkee adag een cidina beegsan karin weeye alxakiimu ee xikmadda badan marka halkan rabbi waxa uu ku tilmaamay rasuul kastuu soo diro inuu ku soo dirayo afka qoomkiisa oo luqadooda inuu ku soo dirayo dee mid iyaga ka mid oo la-af ah aayaddani waa aayaadka loo deliishado luqaadku inaanay tawqiifi ahayn ay ahayn istilaaxi ummaddu iyo hadba qoomkaasi waxay ku heshiiyeenoo dee iyagu isku afgaranayaan waayo hadday tawqiifi tahay rasuulku marka lasoo diruunbuu beri lahaa oo waxyahaan ku beri lahaa laakiin afkooda yaqaaneen ee ay ku heshiiska ku ahaayeene istilaaxiga ahaa mid garanayoo ka mida uunbaa laga soo dhex bixiyaa marka waa uun luqadu wax istilaaxiya oo ummadaha iyo qoomkaasi ay isku afgaranayaan oo heshiis ku yihiin laakiin wax tawqiifiya oo dee rasuulku u keenayo waxyiga lagu baraya ma aha walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wallaahi laqad arsalnaa waanu diray muusa nebi muuse biaayaatina aayaadkayagii ayaanu nebi muuse la soo diray oo mucjizaadkii lagu karaameeye sagaalka ahaa baanu la diray weeyi an akhrij qowmaka wa qulnaa lahu waxaananu ku nidhi muuse an akhrij ay akhrij bixi qowmaka qoomkaaga ka bixi min adulumaati madowyada gaalnimada ka bixiyo ila nnuuri iftiinka iimaanka u soo bixi wadakirhum waxaanad xasuusisaa qoomkaaga ood ku waanisaa biayaami illaah ilaahay maalmihiisii hore ee hore u soo dhacay ku waani oo xasuusi ayaamullaah waxaa lagu fasiray binicamihi aw biniqamihi maalmahaa hore nicmooyinkii dhexdooda dhacay ama musiibooyinkii dhexdooda dhacay oo nimankan reer banu israa'iil maalmihii soo maray maalmo masaa'ib iyo dhibaatooyin ku dhaceenna way ka mid ahayd maalmo dheef iyo wanaag iyo nicmooyin rabbi ku galladaystana waa ka mid ahayd waana kuwa badanba oo nicmooyinka reer banu israa'iil lagu galladaystay waa fara badnaayeen baddii baa loo kala jeexoo laga badbaadiyey halkii fircoon iyo qoomkiisa lagu halaagay cirka ayaa malabcireed iyo hilib shimbireed shiilan oo duban looga soo dejinayey daruuraa loo hadhaynaya wadallalnaa calaykum alghamaama oo waxa weeyaan markay tiiha ku jiraan cadeedda waa looga dallaalimiynayey waa looga hadhaynayey nicmooyin fara badan ayaa soo maray ayaamullaah maalmaha ilaahay marka la leeyahay waxaa loo jeedaa maa yaqacu fiiha min annicami waanniqam maalmaha dhexdooda waxa dhacaya ee dhib ama dheef ah waxaana maalmaha looga cabbiray maadaama ay daraf u yihiin dhacdooyinka dhexdooda dhacaya oo dee dhib iyo dheefba maalinta dhexdeedii ay dhacayso sidaasaa looga cabbiray maalinta lafteedii waxaana loo jeedaa waqaa'icdii dhexdeeda dhacayey ee yowmka daatadiisa looma jeedo dhexdiisa wixii dhacaya weeyaan muraadku wadakirhum waxaad ku waanisaa nebi muusow qoomkaaga reer banu israa'iil waxaad ku waanisaa biayaami illaah ilaahay maalmihiisii hore ee soo maray dhib iyo dheefba maalmaha wixii dhib ku dhacay iyo wixii dheef iyo wanaag soo marayba ku waani oo xasuusi waayo inna fii daalika iyo inna fii daalika tadkiir xasuusintaa la xasuusinaya dhacdooyinkaa hore waxa ku sugan la aayaatin calaamooyin waaweyn oo lagu cibro qaato oo lagu waantoobo oo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa astaan lagu aqoonsado ah yaase aayaadku ugu sugan yihiinoo wax ku qaadanaya likulli sabbaarin sabir badane dhammaantii baa aayaad ugu sugan yihiin arrimahaa sabir badanahaasoo shakuurin mahadnaq badan ka taacada ku sabraya dembiga ka sabraya mixanka ku sabraya barwaaqada aan ku qooqayne ku mahadinaya rabbi kaasaa aayaadka kuwaan toobaya wax ku qaadanaya waid qaala muusaa liqowmihi idkuruu nicmat allaah wadkuruu xasuusta ama wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi ha kuwaan toobaan waxna ha ku qaataan qisada eh id waagii qaala muuse nebi muuse wuu yidhi liqowmih qoomkiisii uu ku yidhi udkuruu xasuusta qoomkaygiyow nicmatallaahi ay incaam allaah nicmaynta ilaahay idiin nicmeeyey calaykum korkiinna wuu idiin nicmeeyey xasuusta xasuustuna waxay keensanaysaa rabbigii ku siiyey in lagu mahadiyo oo lagu caabudoon lagu caasiin id wakhtigiina wuu idiin nicmeeyey anjaakum wuu idinka badbaadiyey rabbi min aali fircawna fircoon iyo qoomkiisa dhibkoodii wuu idinka badbaadiyey oo dhibaatadu maxay ahayd dee idinka badbaadiyey yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayeen reer fircoon suu'al cadaabi cadaabkiisa xun ayay idin dhadhansiinayeen oo muxuu cadaabku yahay wayudabixuuna way gowrgowracayeen abnaa'akum inamadiinna wayastaxyuuna way la hadhayeen oo waa baaqi yeelayeen nisaa'akum haweenkiinnana marka waa biictibaari maa ya-uulu ilayhi alamru oo halkii banaatakum lagu odhan lahaa nisaaga haweenka waaweyn baa laydhaa baa hablaha yaree dhashee ay laynayaan waxaa laga cabiray nisaa iyadoo la eegayo biictibaari maa ya-uulu ilayhi alamru sida innii araanii acsiru khamra ilaan waa wuxuu noqon doono ee xaaladda casiirku la miiraya khamro maahe iyaguna waa waxay noqon lahaayeen haddii la daayo oon la dilin wa fii daalikum madkuurkiinaa lasoo sheegayna waxaa ku sugan balaa-un imtixaan haddaba lafdiga balaa waa alfaadda la ydhaha min aladdaad ee laba macnou iska soo horjeeda waxa weeyaan tusiya oo balaa-un incaamna waa laydhaa nicmaynta iyo barwaaqada iyo qofka wanaag lagu galladaysto balaayadiyo musiibada iyo ibtilaagana balaa waa laydhaa marka waa alfaadda laba macno tusisa qur-aankana de way ku soo aroortay labadii macnoba iyadoo tilmaamaysa oo wanabluukum bishari waalkhayri fitnatan wa ilaynaa turjacuun marka balaagii sharki iyo khayrkaba waa lagu idlaaqay wa balownaahum bilxasanaati waasayi'aat marka balaagii wanaaggii iyo xumihiiba waa lagu idlaaqay marka waa alfaadda addaadda labada macno ee iska soo horjeeda tusiya haddaba balaa-un marka lagu macnaynayo nicmayn daalikum ismu ishaaruhu wuxuu noqonayaa mastarka anjaakum laga fahmay ee injaaga ah marka balaa-un ibtilaa iyo imtixaan lagu macneeyana daalikum ismu ishaaruhu wuxuu u noqonayaa cadaabkii waxa weeyaan lasoo sheegay ee yasuumuunakum suu'a alcadaab cadaabkii buu ishaaradu u noqonayaa labada macnona jalaaleynku isagoo tilmaamaya waxa uu odhanayaa haddaad jalaaleynka eegto wa fii daalikum alinjaa aw ilcadaab balaa-un incaamun aw ibtilaa afartii shayba meesha intaasuu ku xusay waa hadal kooban oo haddana ishaaradu labada goorba halkay u noqonayso iyo balaaga labada macnee uu leeyahay labadiiba uu ku tilmaamo haddana kooban oo wa fii daalikum alinjaa aw ilcadaab labadaa midunbay dee ishaaradu u noqonaysaa ama injaagoo badbaadinta ama cadaabka laftiisa balaa-unna waxa uu yidhi incaamun aw ibtilaa-un waa nicmayn ama imtixaamid markaa kolbata balaaga lagu macneeyo ayaa ishaaradana loo celinayaa oo incaam haddii lagu macneeyo dee waa injaaga ibtilaa haddii lagu macneeyana waa cadaabka saasuu markaa u caddaynaya suyuutina caleyh raxmat ullah marka wa fii daalikum badbaadintiinna balaa-un nicmayn baa ku sugan ama wa fii daalikum cadaabkiinna balaa-un imtixaan iyo musiibo ayaa ku sugan balaayadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay imtixaankaasoo cadiimun weyn wadkuruu xusuusta reer banu israa'iilow id wakhtigii ta'adana uu ogeysiiye rabbukum rabbigiin muxuu ogeysiiyey la in shakartum lawallaahiye in shakartum haddii aada mahadnaqdaan oo imahadisaan la asiidannakum wallee waan idiin kordhinaya oo waan idiin kordhinayaa nicmadayda wala in kafartum haddii aad gaalowdaan oo imahadin weydaanna hee lowcadibannakum jawaabka shardiga usoo qadar waan idin cadaabaya waayo waxa daalli u ah oo tusinaya ina cadaabii la shadiidun ta cillada ah ayaa caddaynaysa jawaabka muqadarkee lasoo qadarayo marka walaa in kafartum haddii aad gaalowdaanna hee lowcadibannakum walle waan idin cadaabi oo dembigaa gasheen iyo gaalnimada waan idinka goyn waayo ina cadaabii cadaabkaygu la shadiidun mid daran weeyi wa qaala muusaa nebi muuse waxau idhi in takfuruu haddaad gaalowdaan antum idinka iyo waman cidda fi lardi arlada dhexdeeda ku sugan jamiican xaala yihiin dhammaantood fa ina allaha alle laganiyun waa mid ka deeqtoomay oo ka maarmoon u baahnayn kaasoo xamiidun la mahadiyo oo ammaan oo dhan xaq u leh alam yaatikum macnaha ilaahay dee cidna uma baahnay haddaad gaalowdaanna naftiinnuunbaa dhibteen haddaad islaamtaanna naftiinnuunbaa wax u tarteen laa tanfacuhu iimaanu ilaa yanfacuhu iimaanu lmu'miniin walaa yaduruhu kufru lkaafiriin iimaanka mu'miniintuna alla waxba u tari maayo ee idinkaa wax taransanaya gaalnimada gaaladuna alla wax yeeli mayso ee iyagaa wax isyeelaya waxay la mid tahay aayaddii kale in takfuruu fa ina allaha haniyun cankum walaa yardaa licibaadihi lkufra wain tashkuruu yardahu lakum walaa taziru waasiratun wisra ukhraa haddaad gaalowdaan ilaahay waa idinka deeqtoomoo idinma baahna addoommadiisana gaalnimo raalli ugama aha ilaahay haddaa u mahadnaqdaan oo rumaysaanna shukriga iyo iimaanka raalli buu idinka yaho waa jecel yahay alam yaatikum miyaana idiin iman naba-u ladiina kuwii warkoodu min qablikum idinka idinka horreeyey alam yaatikum miyaana idiin iman naba-u ladiina kuwii warkoodu miyaanu idiin iman min qablikum idinka idinka horreeyey qawmi nuuxin ka bedel ay naba-u qawmi nuuxin oo naba-a hore ka bedelo naba-u qowmi nuuxin nebi nuux qoomkiisa warkoodii miyaanu idin soo gaadhin wa caadin wa naba-u caadin ree caad warkoodii miyaanu idin soo gaadhin waa qowmu huude qowmkii nebi huud loo diray wa hamuuda wa naba-u hamuuda ree hamuud warkoodii miyaanu idin soo gaadhin waa qoomkii nebi saalix loo diraye waaladiina wa naba-u ladiina kuwii warkoodu miyaanu idin soo gaadhin min bacdihim iyaga ka dambeeyey laa yaclamuhum ma oga kuwaa ila allaahu alla mooye axad kale ma oga ilaahay ogaabaa idinka warramayee jaa-athum way u timid rusuluhum rusushoodu bilbayinaati xujooyin cadcad bay kuwaa rusushoodii ula yimaadeen faradduu dabeed waxay ku celiyeen yacnii ummadihan ama qoomamkaas ambiyadoodii loo dira ambiyadaa loo diray faradduu waxay ku celiyeen dadkii ambiyada loo diray aydiyahum gacmahoodii bay ku celiyeen fii afwaahihim ay ilaa afwaahihim afafkooda ayay gacmahoodii ku celiyeen waxa uu jalaaludiin asuyuudi odhanaya fii afwaahihim ay ilayha oo fiidaa bimacnaa ilaa ah liyacudduu calayha min shiddati alkayd gacmahoodii bay afka dib ugu celiyeen si ay u qaniinaan ciil iyo cadho darteed waidaa khalow caduu calaykum alanaamila min alkayd ayay la mid tahay aayaddii kale alla ku tilmaamay gaaladu waxay afka baarkiisa idiin macaaneeyaanba markay gooniis ku noqdaan faraha caaradooday ciil daraaddii idiin qaniinayaan marka yacni tafsiirkaa jalaaleynku uu maray waxa weeyi nimankani ciil iyo cadhada ay ambiyada u qabaan darteed ciilka ay qabaan darteed ayay gacmaha iyo faraha caaradooda qaniineen markaa dee aydiyahum waxay noqonaysaa asaabica aydiihim ilan gacmahoo dhan afka lama geliye waa faraha caaradooda marka waa calaa xadfi mudaaf mudaaf waa in lasoo qadaro o faradduu aydiyahum asaabica aydiihim fii afwaahihim waxay afkooda ku celiyeen gacmahooda dee farahooda faraha gacmaha ayay afka ku celiyeen oo waa farahaa hore si ay ciil dartii u qaniinaan kaasi waa tafsiirka uu jalaaleynku marayo oo ciilka iyo cadhada darteed bay faraha qaniinayaan tafsiirka labaad waxa weeye faradduu aydiyahum fii afwaahihim gacmahoodii bay afafkooda ku celiyeen tacajuban min arusul iyagoo rusushu waxay kula hadlaysa la yaaban ayay afka gacanta saareen dadku waa kuwa markay yaabaan soo afka gacanta lama saaro marka macnaha gacmahoodii bay afka ku celiyeen waxa weeye tacajuban iyagoo caqli xumadooda la yaaban rusushu waxan ay kula hadlayso ayay gacmaha afka saareen kaasina waa tafsiir tafsiir labaad waxa uu odhanayaa faradduu aydiyahum fii afwaahihim gacmahooda ayay afkooda ku celiyeen macnaha rusushii bay u ishaareen inay aamusaan oo qofka markaad aamusiina soo sida ma tidhaahdid aamus markaa macnaha gacmahoodiibay afka ku celiyeen rusushay u tilmaamayaan inay hadalka joojiyaan oy aamusaan oo gacmahay sidaa ugu ishaareen inay ru- rusushii aamusaan oo aamusoo kale weeyi waxaa kaloo lagu fasiray fii afwaahihimta dambe in rususha loo celiyo oo markii hore damaa'irtoo dhan gaaladaynu u wada celinanay laakiin kan dambe kau dambeeyaa rususha u noqonaya macnuhuna waxa uu noqonayaa faradduu waxay ku celiyeen aydiyahum gacmahoodii fii afwaahihim ay ilaa afwaahi rusul rususha afafkoodii ayaa gacmahooda ay dib ugu celiyeen oo rusushaabay gacmaha kula dhaqaaqeen si ay xoog ugu aamusiyaan ay naga aamusa yidhaahdaan waa qofka markaad aamusiinayso inaad afka gacanta ka saarto aad doonayso marka ama rususha ayaabay gacmahooda kula noqdeen iyagoo doonaya inay xoog ku aamusiiyaan ama iyagaa afkooda saaray iyagoo u tilmaamaya inay ka aamusaan ama dee faraha caaradoodaabay qaniineen iyagoo ciil iyo cadho darteed u qaniinaya ama afkaabay gacanta saareen iyagoo la yaaban waxay rususha ku hadlayso intaasoo macnoba waa lagu macneeyey faradduu waxay ku celiyeen aydiyahum gacmahooda fii afwaahim ilaa afwaahim afafkooda ayay ku celiyeen wa qaaluu waxaanay ku yidhaahdeen innaa anagu kafarnaa waa ka gaalownay bimaa kii ursiltum laydinku soo diray bihi maaga wa innaa anagu la fii shakin shaki ayaannu kaga sugannahay mimaa kii tadcuunanaa aad noogu yeedhaysaan ilayhi maaga shakigaasoo muriibin shaki kale wax ku sii rida yacnii shaki shaki kale kusii rida ayaanu kaga sugannahay waxaad noogu baaqasaanoo macnaha shaki culus ayaanu kaga sugannahay weeyi qaalad waxay ku tidhi rusuluhum rusushoodii afillaahi ma alla ayuu ku sugnaaday shakun shaki ay afii wujuudi illaahi wa waxdaaniyatihi wa uluuhiyatih ma alla jiritaankiisa iyo waaxidnimadiisa iyo ilaahnimadiisa ayaa shaki uu ku sugnaaday waa yaabe faatiri asamaawaati waalardi allaha cirarkiiyo dhulalka abuuristooda bilaabay faatir waa kii bilaabay iyadoon cidi uga horrayn ay mubdicuhumaa calaa gayri mihaalin saabiq qaalad waxay ku tidhi rusuluhum rusushoodii afillaahi ma alle ayuu ku sugnaaday shakun shaki oo aad ka shakisan tihiin allihii faatiri samaawaati samooyinka abuuristooda bilaabay iyo waalardi dhulalka abuuristoodaba yadcuukum waxa uu idinku yeedhayaa rabbi liyakfira si uu idinku dembi dhaafo lakum idinka min dunuubikum ay dunuubakum dembiyadiinna si uu idinku dhaafo oo minta la yidhaahdo waa sila ama tawkiid waayo lianna alislaama yajubu maa qablah waayo islaamku wixii ka horreeyey oo dhan waa tirtirayaa marka dembiyadiinno dhan uu idinka dhaafo ama labada macnoba jalaalaynku waa tilmaamayaaye in minta tabciidiyo laga dhigo macnuhuna uu yahay liyakfira si uu idinku dhaafo rabbi lakum idinka min dunuubikum dembiyadiinna wax ka mida oo waa liikhraaji xuquuqi alcibaad waxaa meesha laga saarayaa xuquuqdii addoommada ay isku lahaayeen oo dee dadka xoolahoodii iyo xuquuqdooda aad haysatay islaamku kuu bannayn maayo u celi baa lagu odhanayaa yadcuukum alla waa idin yeedhayaa oo uu idin baaqayaa liyakfira si uu idinku dembi dhaafo si uu idinku dhaafo alle lakum idinka min dunuubikum dembiyadiinna alla si uu idinku dhaafo oo wayu'akhirakum uu idinku dibdhigo ilaa ajalin ilaa muddo musaman la magacaabay oo inta ajasha ama dhimashadiinna ka hadhay ah jalaalaynku waxa uu odhanayaa wayu'akhirakum ilaa ajalin musamaa ay bilaa cadaabin ilaa ajali lmowt yacni waxa weeyaan si uu alla idinku dibdhigo muddada la magacaabay iyadoon cadaab laydinku soo dejin jamalku isagoo sii faahfaahinaya sharaxaa suyuuti waxa uu odhanayaa faina aliimaana laa yataratabu calayhi ta'khiiru lmowt faataakhiiru lmutaratibu cala aliimaani inamaa huwa ta'khiiru alcadaab wuxuu jamalku odhanayaa futuuxaadka uu ku tilmaamayaa waayo iimaanka kama dhalanayso geerida oo dib loo dhigo rume amaha rumayn wakhtigaagii unbaad dhiman laakiin waxaa iimaanka ka ratibmayaa waxa weeye ta'khiirulcadaabi dibdhigista cadaabka marka wa yu'akhirakum ilaa ajalin musaman bilaa cadaabin sidaasuu suyuudi ugu soo qadaraya si muddadiinni marka horeba aad gaadhi lahaydeen dib laydinku dhigo laakiin cadaab la'aan marka iimaanku muxuu soo kordhiyey ila marka horeba ajasha lagu asteeyey waad gaadhi lahayde inaan cadaab lagugu soo dejin oo waxaad kaga baaqsatay iimaanka aada rumaysay marka ta'khiirku halka uu ku dhacayaa waa ta'khiirulcadaabka ajasha marka horeba ruuxu ma dhaafeen oo waa ku dhiman lahaa ajashiise qaaluu waxay yidhaahdeen in antum ay ma antum idinku maydaan ahaanin ilaa basharun waxay markaa yidhaahdeen kuwii umamkii ambiyada loo diray in antum idinku maydaan ahaanin bay rusushii ku yidhaahdeen ilaa basharun bani aadam milunaa basharka oo milunaa annaka oo kalea mooyaane aadami iyo bashar annaka nala midoo kale mooyaane dee wax kale maydaan ahaanin turiiduuna waxaad doonaysaan an tasudduuna inaad naga hor joogsataan camaa kii kaanay ahay yacbudu kuwa caabuda aabbaa'una aabbayaashayo ee faatuunaa noola kaalaya bisultaanin xujo oo mubiinin ay bayiinin cad ama wax caddaynaysa qaalad waxay ku tidhi lahum iyaga rusulum rusushoodii in naxnu ay maa naxnu annaku maanaan ahanin ilaa basharun bani aadam mooyaane bani aadamka oo milukum idinkoo kale ah oo sifaadkii bani aadamkuuni dee uu ku dareerayo hadday dhimasho tahay hadday dhaawac tahay hadday cunto tahay hadday cabitaan tahay hadday guuriyo taran tahay dee basharkii aadamiga sifaadkoodii oo kale un baanu leenahay maxaanuse kaga soocannahay walaakina allaha ha yeeshee alla yamunu wuxuu ugu nicmeeyaa calaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid ah ay binubuwati warisaala laakiin alla cidduu doono wuxuu ugu deeqaa nebinimo iyo risaalada ayuu u doortaa oo doorashada allah iska leh allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah ilaah isagaa og halka uu risaaladiis iyo rasuulnimada uu dhigayo allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaah isagaa malaa'igtana rusul soo dira ka doorta dadka iyo basharkana rusul isagaa ka dhex doorta rabbi yakhtasu biraxmatihi man yashaa naxariistiisa nebinimo cidduu doonuu ugu deeqaa oo uu u doortaa oo uu ku gaar yeelaa isagoon cidna kala tashan markaa rusushu yacnii arrin midna way u qireen midna way u bayaamiyeen mid ummadahoogii waa u qireenoo dee waxay yidhahdeen waa runtiinoo bashar idinkoo kalaanu nahay laakiin waxay u bayaamiyeen basharnimada waxa u raaca oo walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih ha yeeshee dee annaka ilaahay baa noo doortay nebinimo oo waxii baa nagu socda wamaa kaana nooma ahaanin bay yidhahdeen ambiyadii lanaa annaga an naatiyakum inaanu idinla nimaadno bisultaanin xujo ilaa biidni illaah ilaahay amarkiisa iyo ogolaanshihiisa mooye si kale inaanu xujo iyo daliil idinku keennaa annaka noomay ahaanoo ilaahunbaa aayaadka iyo adilada keena wa cala allah ilaahay korkiisa un falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah waxay yidhaahdeen rusushu iyagoo hadalkooda sii wata wamaa lana oo maxaa noo sugnaaday oo fii allah natawakala noogu sugnaaday inaanaan tala saaran calallaahi alle korkiisa maxaa noogu sugnaaday inaanaan alla tala saaran oo bal waxa naga mancinaya alle inaannu arrinkayaga u dhiibanno waa maxay dee laa shay laa maanica min daalik wax naga mancinayaa ma jiro wamaa lanaa maxaa noogu sugnaaday fi allaa natawakala fii allaa natawakala inaanaan tala saaran calallaahi alleh inaanaan tala saaran maxaa noogu sugan oo naga mancinaya macnaha wax naga mancinayaa ma jiro allaanu tala saarananaa weeyi walxaal qad hadaanaa alla uuna hanuuniyo subulanaa wadooyinkaygii xaqa uu nagu hanuuniyey walanasbiranna wallee waanu u sabri oo waanu ku adkaysan calaa maa kii aadaytumuuna aada nagu dhibteenna waanu u adkaysan ee calaa iidaa'ikum iyaana dhibaatadaadna dhibteenna waanu u sabri oo waanu u dulqaadan wa cala allah alla uun korkiisa falyatawakal ha tala saartaan almutawakiluuna kuwa wax tala saaranaya wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay lirusulihim rusushoodii waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum walle waanu idinka bixin oo waanu idinka bixin min ardinaa dhulkayaga aw latacuudunna ama waxay idinku soo noqon fii millatinaa ama diintayada idin dib ugu soo noqon fa awxaa waxaa u waxyooday ilayhim rusushii rabbuhum rabbigood lanuhlikanna walle waanu halaagi oo waanu halaagi aldaalimiina kuwa daalimiinta ah walanuskinannakum walle waxaanu idin dejin rusushii iyo intii rumaysayay alarda dhulkii ayaanu idin dejin min bacdihim ay min bacdi ihlaakihim kuwaa halaagidooda dabadeed idinkaanu dalka idin dejin iyagana waanu halaagi alla waxa u ihi daalik ay ihlaaku aalimiina wa iskaanu rusul ardahum yacni daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah daalimiinta in la halaago beddelkoodiina rususha iyo intii rumaysay dalka iyo degaankaba la dejiyo arrinkaasi liman cid buu u sugnaaday ciddaas oo khaafa ka cabsoota maqaamii is-hortaagiddayda oo wakhaafa ka cabsooda waciidii goodigayga iyo hanjabaadayda cadaabka iyo cuquubada ilaahay waxau idhi arrinkaa lasoo tilmaamay oo gaale in la halaago rususha iyo inta rumaysana dhulka la dejiyo waxaa helaya cidda ka cabsoota is-hortaagidayda dambe ee u diyaargarowda maanta kana cabsoota goodigayga iyo cadaabkan gaale ugu hanjabayo oo iska ilaaliso inay dembaabto aw latacuudunna cawdka ama noqoshada iyo icaadada inta badan waxaa loo adeegsadaa ruux waxa uu ka tegay laleeyahay dib ugu soo laabo waxaanaynu rumaysannahay ambiyaduu rabbi soo diray dhammaantood nebi qoomkiisu gaalnimo iyo qurun waxay walaaqanayeen la walaaqday oo la galay intii aan loo waxyoon rasuulnimada ka hor ambiyada kuma jiro waayo ambiyadu maqaamkoodu waa macsuum oo rabbi baa dhowray oo iyagoon ambiyaba ahayn ayaa qurunka qoomkooda iyo gaalnimadooda ay ka dheeraadaan unay u dhowaan oo agtooda aanay marin markaa kol haddaanay weligoodba milladoodan aanay gelin sidii dad ku jiroo ka baxay maxay la tacuudunna u leeyihiin ilan soo noqodka waxaa loo adeegsadaa qof wuxuu ku jiray intuu ka baxay kusoo laaba la leeyahay laba midba waa lagu tilmaamo inay uga jeedaan inay dadka ku khaldaan oy uga dhigaan isku diin baanu ahayna imikuunbay naga tegeen oo nooc talbiis iyo qaldid ay dadka wax magaratada ku qaldayaan inay uga jeedaan waa mid ama waxay u jeedaan aamuskii hore horeba aydaan nooga hadli jirin kii dib ugu noqda ilaan markii horeba waxa yagan anna koo walaaqanayna dee intii rasuulnimada ka hor noomaydaan diidi jirin oo agteeda maydaan soo mari jirin marka hadalkan aad bilowdeen joojiyo sidiinu hore ku noqdaa labadaaba waa lagu tilmaamay alla waxau ihi wastaftaxuu way gargaar dalbeen ambiyadii ummadahoogii in looga hiiliyo looga gargaaro oo bimacnaa istansara arusulu billaahi calaa aqwaamihim ama wastaftaxuu rusushii way xukun dalbeen oo iyagiyo ummadahoogii in la kala xukumay dalbadeen ay talabu lxukma baynahum wa bayna aqwaamihim waayo istiftaaxu labadaba waa ku dhacaa istinsaarka iyo talabu lxukmi oo fatxiga bimacna alxukmi inuu yahay dee waabayna soo martay oo nebi shucaybe calayhi salaam qowmkiisa waa kii isagoo ka ashkatoonaya lahaa rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin rabbigayow anigiyo qoomkaygana soo kala xukun cid wax kala xukuntana adaa ugu khayr badane marka xukumka waa la yidhaahdaa fatxiga marka waxay noqonaysaa talabu lxukmi baynahum wa bayna ummatihim istinsaarna waa waxa weeyaan waa loo adeegsadaa istiftaax wastaftaxuu rusushii way xukum dalbeen oo ilaahay bay ka dalbadeen inuu iyagiyo ummadahooga soo kala xukumo oo uu kala saaro wakhaaba wuu hoogay kullu jabbaarin mid kibir badan oo qasbid badan oo dulmi badan dhammaantii waa hoogo waa halaagsamay mutakabbirkaasoo caniidin madax adag min waraa'ihi hortiisa waxaa ahaaday mutakabbirkaa jahannamu jahannama ahaatoo ka horraysa wa yusqaa waxaana la waraabinayaa min maayin biyo xaggood baa laga waraabinayaa biyahaasoo sadiidin dheecaan ah dheecaankii ahlunaarka oo sadiidku waa qurunka iyo dheecaanka ahlunaarka jahannamo marka lagu shiilay lagu gubo dheecaanka iyo malaxda iyo dhiigga jidhkooda ka qulqula togogbaa ka rogmada kuwaasaa sharaab looga dhigaa ciyaadan billaah lafdiga alwaraa waa min al addaado wuxuu tusiyaa laba macnoo iska soo horjeedoo waraa xagga hore ama waraa xagga dambe oo gadaal ah waxaanu waxa weeyaan nahru lkhayrka abubakr jaabir aljazaa'iri calayhi raxmat ullah wuxuu ku odhanayaa lafdu waraa yuطlaqu calaa maa kaana khalfan wamaa kaana amaaman lianna kula maa wuuriya ay istatara fahuwa waraa wuxuu odhanayaa lafdiga waraa waxaa lagu idlaaqaa waxa kaa horeeya waxa kaa dambeeyaba waayo wax alla wixii kaa qarsoomaa waa waraa oo lafdigan waraa baaba bimacna almutawaari wax kaa qarsoomay weeyi marka wixii kaa qarsoomay ama wuu kaa dambeeyaayo waa qadaadkaago dee wuxuu kaaga qarsoon yahay waanad arkaynba ama wuu kaa horeeyaa laakiin waa meel shisho oon ishaadu gaadhayn marka maxaa lagu idlaaqayaa wax kastoo aanad arkayn oo kaa qarsoon ama xagga hore ha kaaga qarsoonaado ama xagga dambe ha kaaga qarsoonaado marka iminka min waraa waa bimacna alamaam marka jahannamo ayaa ka horeysa lafdiga waraa in amaam loo adeegsadana dee qur-aanka waa kusoo aroortay oo suuratulkaafina waynu ugu tegi doonaaye wa kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kulla safiinatin qasba waxaa hortooda ahaaday waraa'ahum wa amaamahum ilan way kusii socdeene waxaa ka horreeyo hortooda ahaaday boqor dooni kastoo wanaagsan xoog iyo qasab ku qaata sidaasuu ceebeynaya markaa khadir calayhi salaam oo doonta looxa uga saaray waayo kulla safiinatin saalixatin baa lagu sifaynayaa oo maaha doon walbe waa tii wanaagsan ee dhammaystiran ee saalixo ah marka wuxuu rabay inuu iin u yeelo uu ku daayo aanu ku aqbalin oo sidaasuu loox uga dhex saaray alla waxau ihi min waraa'ihi hortiisa waxaa ahaatay jahannamu jahannamo wayusqaa waxaa laga waraabinayaa min maayin biyo xaggood biyahaasoo sadiidin dheecaankii ahlunaarka ka baxay ah yatajaracuhu wuu kakabanayaa oo wuxuu isku kalifayaa inuu cunaha dhaafiyou liqo waa takalluf wuxuu isku dhibayaa inuu liqo oo waa kakabanayaa isagoo isku adkayni oo isku dhibaya walaa yakaadu kumana siganayo yusiiquhu inuu socodsiiyo oo liqo hungurigaba u dhaafo ku sigan maayo halkaasuu dhaafi lahay waana isku adkaynaya wayaatiihi waxa uu imanaya almowtu ee asbaabu lmowt wax alla wixii sabab lagu dhiman lahaa oo dhan waa u imanayaa oo min kulli makaan meel walba wuu uga imanayaa wamaa huwa man u ahaa nin bimayitin mid ku dhimanaya wax alla wixii lagu dhiman lahaa hadday dubayaal naareedoo lagu garaaco tahay hadday naaro holcayo oo ololayo lagu gubo tahay hadday biro lagu googooyo xubnihiisa lagu jeexjeexo tahay wax kastoo lagu dhinto wuu u imanayaa mana dhimanayo waayo hadduu dhimanayo waa raaxaysan lahaa marbay dhimashadu raaxo tahay uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa yacnii adduunyada qofku wuxuu ugu necab yahay inuu dhinto aakhirana kuwaa dhimashadaaba raaxo u noqonaysa ay raadinayaan oo aanay helayn waayo ilaahay baa tilmaamo u yidhi uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa gaalku markuu naarta galo kuna dhiman maayo kuna noolaan maayo silic buu ku noolaanayaa saxariir iyo dhibaato nolol iyo geeri u dhaxaysa wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala inakum maakisuun maalik yacnii khaasinkii naarta loo igmaday u dhawaaqayaan oy odhanayaan geeri nagu xukunoo nallaa oo na dil markaasuu odhanayaa inakum maakisuuna dil daaye dil ma jiree halkaasaa abadi idiinood ku nagaanaysaan waa ku sugnaanaysaan nacuudu billaah waa cuquubo aan la sawiran karin culayskeeda haddana abadiyoo joogto ah oon marna laga jimcinay wa min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ahaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo haliidun adag waxaasoo cuquubo isagoo ku jira ayaa haddana min waraa'i hada alcadaabi cadaabun haliid midba mid buu u dhiibaya waxaa kasii dambeeyo haddana uu gelayaa cadaab adag oo kaaba kasii daran allah waxau ihi mathalu ladiina kuwii tilmaantooda ama sifadoodu kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood kuwii ka gaaloobay tilmaantoodu fii maa yutlaa calaykum khabarka usoo qadar mahalka oo waa waxaa laydinku dul akhriyi doono marka acmaaluhum iyo karamaadiinna mubtade iyo khabar isaga dhig masalka in mubtade laga dhigo acmaalna mubtade labaad laga dhigo karamaadin ishtade markaa jumlada dambe mubtadahan labaad khabar looga dhigo mubtadahan labaad ee acmaal iyo khabarkiisa dambe oo iswatana ka horee masalka khabar looga dhigana waa bannaanta mathalu ladiina kuwii tusaalahoodu kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay mahalkoodu waxa weeye fii maa yutlaa calaykum isaga soo qadar waa waxaa laydinku dul akhrin doone laydiin bayaaminayo waa kan bayaankiie acmaaluhum camaladoodu kuwa gaalada ah ay adduunka kusoo qabteen wixii camal wanaagsan ay adduunyada kusoo qabteen baa loo jeedaa hadday qaraabo xidhiidhin tahay hadday sadaqo tahay hadday waxtar tahay hadday samafal labada waali tahay ilan gaalku adduunyada markuu joogo waxyaabo badan oo samafal oo wanaag uu samayn karaa marka acmaashoodaasi wax ma u taraysaa aakhiro may adduunyada waa loogu soo dadejin oo caafimaad iyo cuudba way ku heli aakhirasa nasiib kuma leh marka alla waxau idhi acmaaluhu gaaladaa camalladoodii wanaagsanaayay adduunyada ku qabteen ka ramaadin waa sidii dambas oo kale dambaska oo ishtadad ay ku adkaatay bihi dambaska arriixu dabayle ay ku adkaatayoo dabayl darani ku dhufatay fii yowmin maalin dhexdiina dabayl darani ay ku dhufatay maalintaasoo caasifin dabayl daran ay dhabanayso ay dii riixin caasifin maalin dabayl adag oo xoog u dhabanaysa u saaxiiba oo caasif ay yoomkaa lagu sifeeyey waxa wasfigan lihina waa dabaysha laakiin maadaama dabayshu maalinka dhexdiisa ay dhacayso ka annamaa maalinka laftiisu inuu daran yahay sidii dabaysha laakiin yoomku waxa uu daraf zamaaniya u yahay dabaysha dhexdiisa dhacaysa sidaasaa loogu sifeeyey caasifin laakiin asal ahaan waxa wasfiga casfiga lihi waa dabaysha ee xoogga u dhacaya u dhabanaya marka acmaashoodu karamaadin waa sidii dambas oo kale dambaskoo ishtadad ay ku adkaatay bihi isaga arriixu dabayli ay ku adkaatay fii yowmin maalin dhexdiina ay ku adkaatay maalinkaasoo caasifin dabayl daran ay dhacayso oo aydii riixin caasifin maalin u saaxiiba dabayl xoog u dhabanasoo u dhacaysa laa yaqdiruuna ma karayaan mimaa kii xaggiisa kama karayaan kasabuu ay shaqaysteen calaa shayin waxba oo wuxuu soo qadarayaa aysarku laa yaqdiruuna ay laa yaxsuluuna ma helayaan oo kama xasilinayaan calaa shayin wax wax u taroo abaalmarin iyo thawaaba kama helayaan mimaa kasabu wixii ay kasbadeen xaggiisa wax alla waxay wanaag adduunye ku soo samaynayeen wax abaalmarina ka heli maayaan bal aduu qiyaaso dambas bannaan yaalla maalin cad oo dabayl daran oo xoog u dhabanaysaa ay ku dhufatay maxaa ka soo hadhi soo habaan mansuuran maaha boodh la saydhoo hawada la raaciyey waxaa lagu masalay dambaskaa dabaysha darani ku dhufatay wax alle waxay wanaag adduunye kusoo samaynayeen kol haddaanay iimaan ku samayn wuu buray oo wuu baaboo aakhiro waxba ka heli maayaan waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin laa yaqdiruuna ay laa yaxsuluuna ka heli maayaan mimaa kii xaggiisa kasabuu ay shaqaysteen calaa shayin waxba ka heli maayaan wax abaalmarin oo anfacda aakhiro ka heli maayaan ilaahay waxau ihi dalik ay dalika almumathal kaa la soo suureeye laydiin soo tilmaamay arrinkiisa huwa isagu addalaalu waa baadidii albaciidu ee fogayd wallahu aclam